ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa shanta bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo axada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha khaza oo galay maalinkii boqol sagaashan iyo koowaad oo xidhiir ah dowladda shiicada ee iiraan oo sawaariikh iyo gantaalo ku garaacday deegaanno ka tirsan dhulka filistiin ee yuhuuddu xoogga ku haystaan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo weerar tooreyn ah oo ka dhacay dalka austareeliya shil khasaare dhaliyey oo ka dhacay waddanka turkiga eritreya oo xabsiga ka sii daysay maxaabiis tigrey ah turkiga oo xayiraad fiisaha dalkeeda lagu gala ah ku soo rogtay dalal ay soomaaliya ka mid tahay iyo maxaa ka jira weerarka jawaab celinta iiraan ku sheegtay ee ka dhanka maamulka yuhuudda qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha khaza ayaa galay maalinkii boqol sagaashan iyo koowaad oo xiriir ah welina yuhuuddu waxay wadaan laynta ka dhankaa dadka muslimiinta iyadoo dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ay sii wadaan weerarada ay ku beegsanayaan askarta yuhuudda wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira khaza waxaa inala socodsiinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaado xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee qidaaca khaza waxaan warbixinteena maanta waxad ah kuna beegan maalinkii boqol sagaashan iyo koowaad oo xidhiidha kusoo gudbinaynaa duqeymo dhowra oo saacadihii tegay ka dhacay gudaha qidaaca khaza waxaana duqeymahaasi ku shiiday dad badan oo ka mid ah muslimiinta ku dhaqan marinka khaza una badan dumar iyo carruur aan waxba galabsan ciidamada yuhuudda waxay saacadihii lasoo dhaafay duqeymo xoogan ka geysteen muqayimka aljadiid ee ku yaala bariga nuseyraad waxaana duqeymahaasi cudwaaniga ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah waxaana uu burbur xoogan soo gaaray goobta la beegsaday oo ahayd meel ay ku hooyanayeen dad kasoo barakacay koonfurta iyo bartamaha jiida khaza waxay sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda duuqeeyeen madraso hoos tagta hay-adda nurwa ee ku taala isla muqayimka aljadiid waxaana halkaa ku shiiday dad badan oo barakacyaal ah oo iskugu jira dumar iyo caruur waxayna sidoo kale gumaystaha yuhuudda dhulka la simeen teendhooyinkii ay ku hooyanayeen dadka barakacayaasha ah hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta waxay sheegaysaa in duqeymahan sida joogtada u dhacaya ayaa qabad xoogan gelinayaan u gurmashada dadka dhaawacyada qaba iyadoo meelaha ay duqeymaha ka dhaceen ay ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda waxayna dilayaan qof walbuu kasoo agdhowaaday dadka dhaawacyada qaba afhayeen u hadlay hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta wuxuu sheegayaa inay ku baaqayaan in sida ugu dhaqsiimaha badan lagu gaaro xabad joojin dhammaystiran si looga hortago macluusha iyo khasaaraha kale iskugu jira dhimashada iyo dhaawaca war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza waxaa lagu sheegay in ciidamada yuhuudda ay afar labaatankii saacee lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan shan xasuuq oo wuxushnimo badan waxaana ku shiiday konton iyo laba ruux halka ay ku dhaawacmeen sagaashan iyo laba kale dhinaca kale dagaalka ka soconaya marinka khaza muddada lixda bilaah ayaa waxuu waxbarasho la-aan dhigay in ka badan saddex boqol oo kun oo arday islamarkaana ku sugan marinka khaza inta badan madaarista ku yaala marinka khaza ayaana noqday kuwa albaabada layskugu dhuftay iyo kuwa ay haleeleen duqeymaha diyaaradaha yuhuudda halka qaar kalena ay bannoqdeen kuwa ay hoy iyo gabaad ka dhigtaan dadka barakacayaasha ah hay-adda onuro waxay sheegaysaa in dhammaan madaariistii iyada hoos imaanaya ay xirmeen kadib markii uu bilowday dagaalka cudwaaniga ee yuhuudda waxaana halkaa ku waxbarasho beelay dhammaan carruurtii jeclaa waxbarashada ee ku sugnaa marinka khaza intaan waxbarashada ku dhammaysan doonnaa mateendhooyinka ama xabsiyada mise markaan geeriyoonna kadib waa su-aalay isweydiisay gabarh falastiiniyadda reer khaza ah dhigani jirteen heerka dugsiga sare gabadhan ayaana lagu magacaaba asiil abuuraxiilah hadalkan ayaana ka turjumaya walwalka iyo xanuunka uu ku haya iyada iyo walaalaheeda waxbarasho la-aanta muddada lixda bilaah dagaalka ka soconaya marinka khazana waxa uu burburiyey in badan oo ka mid ah mu-asasaadka iyo goobaha waxbarasho ee ku yaala marinka khaza wakaalada onurwa ee hoos tagtay qaramada midoobe ayaa waxay sheegtay in dagaalka khaza ay sidoo kale ku waxbarasho beeleen in ka badan lix boqol labaatan iyo shan kun oo arday xilli ay gebiya-aanba burbureen in ka badan labiiyo labaatan madaraso iyo mucalimiintii ka shaqaynayey maclimaad ka mid ah mucalimiinta wax ka dhigi jiray madaariista iyo mu-asasaadka tacliimiga ee khaza taasoo lagu magacaabo cabira mustafa ayaa waxayna sheegaysaa in dagaalka khaza uu saameyn ballaaran ku yeeshay dhammaan ardaydii dhiganaysay heerarka kala duwan ee waxbarashada sida dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare iyo weliba heerka jaamacadda mana aysan helin fursad ay ku dhammaystiraan waxbarashadooda sababo ku aadan dagaalka daboolay guud ahaan qidaaca khaza ayay tiri maclimadda cabira mustafa waxay intaa raacisay mucalimadda anigu waxaan nahay mucalimad dhigta luqadda ingilishka sidoo kalena ardayda tawjihisa mana aysan ardayda dhiganin maadada ilaa bil ka hor dagaalka mooye waxayna hadda dhammaan ardaydaasi ku nool yihiin meelaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah kuwaas way u kulantay dil dhaawac iyo gaajo ardaydana kama fikirayaan oo ma danaynayaan waxaanan ka hayn duqiimaha ka duldhacaya dhinaca kale ardayda dhigata dugsiga sare ee ku haminaya inay sanadkan dhammeeyaan iskuulka islamarkaana ay galaan jaamacad say u rumeeyaan riyooyinkoodii ahaa inay wax u qabtaan dadkooda iyo dalkooda ayaa iyaguna u muuqada kuwa rajo dhigay mana u suuragelin in ay galaan imtixaankii shahaadiga ay heerka jaamacadeed ugu gudbi lahaayeen waalidiin badan oo ka mid ah barakacayaasha reer khaza ayaa iminka isweydiinaya halka uu ku dambeynaya masiirka waxbarasho ee carruurtooda iyagoo aada uga murugsan carruurtooda oo ka lumay caamdaraasi dhammaystiran wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta ee qidaaca khaza ayaa dhankeeda mar sii horeysay shaaca ka qaaday tirada guud ee ardayda ku shiiday duqeymaha cudwaaniga ee yuhuudda ee tan iyo toddobadii oktoobar ee lasoo dhaafay ilaa iyo iminka ay yuhuuddu ka wadaan marinka khaza waxayna tirada ardayda shuhaadada ah maraysaa in ka badan afar kun sideed boqol konton iyo kow arday ah iyo laba boqol soddon iyo sagaal ka mid ah shaqaalaha waxbarashada dhaawacyada ardayduna waxay marayaan in ka badan sideed kun laba boqol labaatan iyo toddoba arday ah iyo sideed boqol soddon iyo lix mucalimiin ah
وفي جزري عرفت الله الأنهار تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa dowladda shiicada ee iiraan ayaa sawaariikh iyo gantaallo ku garaacday deegaano ka tirsan dhulka filistiin ee yuhuuddu xooga ku haystaan haddaba maxaa ka jira weerarka jawaab celinta iiraan ku sheegtay ee ka dhankaa yuhuudda mana lagu tilmaami karaa inuu yahay weerar u dhigma ama jawaab u noqon kara beegsigii yuhuuddu ay beegsadeen qunsuliyadda iiraan ee magaalada dimishaq warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya walaalkeen zakariya cumar siqdii dhexe ee habeenkii xalay dowladda shiicada iiraan ayaa ku dhawaaqday in uu bilowday weerar jawaab u ah beegsashadii qunsuliyadeedii ay ku laheed dimashaq kaas oo ay ku beegsanayso maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka filistiin waxa loogu yeero ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa sheegay in howlgalka jawaab celinta ee yuhuudda uu bilowday uuna ka dhigan yahay weerar gantaallo iyo diyaarado daroonis ah oo beegsanaya ahdaaf yuhuuddu ay leeyihin oo dhaca gudaha dhulka la haysto ee falastiin iclaaminta iiraan ee la xidhiirta beegsashada weerarka iyo hadalhayntii hore ee la hayay ayaa ka qayb qaatay in heegan buuxo la geliyo ciidamada yuhuudda iyo manduumaadkooda difaaca hawada saacado kadib iclaamintii iiraan ayay gantaaladeeda qaar waxa ay ku soo dhaceen gudaha dhulka la haysto ee falastiin iyagoona qaar ka mid ah diyaaradaha darooniska iyo gantaalada lagaga hortegay meel ka baxsan gudaha dhulka falastiin afhayeen u hadlay ciidamada yahuudda oo lagu magacaabo daniel hakari ayaa tilmaamay in ciidankooda ay fashiliyeen badi sawaariikhdii iyo gantaaladii lagu soo weeraray sida uu hadalka u dhigay isagoona sheegay in nisbe aad u yar oo kooban ay ku soo dhaceen gudaha dhulka ay gumaysiga ku haystaan ee filistiin afhayeenka u hadlay yahuudda wuxuu tilmaamay in sagaashan boqolkiiba gantaalada ay kaga hortageen meel ka baxsan gudaha dhulka filistiin ayna dhiciseeyeen kana hortageen inta aysan soo gaarin ahdaaftooda oo ahaa saldhigyada iyo xarumaha yahuudda muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay waxyaabo ifaya ah oo dul maraya hawada magaalooyinka tal abiib qudus iyo liita iyo magaalooyin kale kuwaas oo lagu sheegay inay yihiin gantaalada iyo daroonista ay soo dirtay dowladda iiraan waxaa loogu yeeray jabhadda gudaha ee yahuudda ayaa ku dhiirageliyey dadka yahuudda inay galaan qanaadiqda ama godadka ka qodan dhulka hoostiisa ee loogu talagalay inay kaga gabadaan weerarada sawaariikhda marka laga hadlayo khasaaraha ka dhashay gantaalada iiraan ay ku weerartay yahuudda waxa ay yahuuddu tilmaamayaan in kow iyo soddon ruux oo yahuud ah ay xagtiimo kasoo gaartay isbuurasho ka dhacday markii dadku ay ku cararayeen goobaha gabaad ah ee dhulka hoostiisa ah laakiin dowladda iiraan waxa ay dhankeeda tilmaantay in kalabar sawaariikhda iyo diyaaradaha darooniska ah ay ku weerartay yahuudda ay gaareen hadafkooda islamarkaana ay xaqiijiyeen dantii laga lahaa afhayeen u hadlay ciidamada xarasu thawr ee iiraan ayaa tilmaamay inay burburiyeen saldhigyo militari oo ay leeyihiin ciidamada yahuudda marka laga soo tago sheegashadani ilaa iyo hadda warbaahintu ma aysan helin cadeymo muujinaya dowladda iiraanne ma aysan soo bandhigin cadeymo lagu kalsoonaan karo oo aanan ka ahayn sheegashada afka ah golaha wasiirada dagaalka ee maamulka yahuudda ayaa kulan deg deg ah ku yeeshay goob aamin ah oo dhulka hoostiisa ah oo ay ku taallo wasaaradda dagaalka ee yahuudda waxaana shirkan guddoominayay netanyahu dhiigyacabka laynayo muslimiinta khaza gebagabadii kulanka waxaa netanyahu iyo wasiirka arrimaha dagaalka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dagaalka loogu magacaabay waafa galaned kaa oo loo xilsaaray inuu go-aan ka qaato jawaabta laga bixinayo weerarada iiraan ay ku beegsatay deegaanada ay xooga ku haystaan yahuudda intii la sugayay weerarka iiraan waxaa lagu soo waramayaa in diyaaradaha madaxtooyada yahuudda ay hawadu gashay iyadoona la rumaysan yahay inay saaran yihiin mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee yahuudda taas oo u muuqata mid looga hortegayo in wax halis ah ay gasho noloshooda weerarka iiraan ee ka dhanka ah yahuudda oo lagu soo qaaday dhulka ay xooga ku haysato yahuudda ayaa dhanka kale waxa uu saameyn ku yeeshay wadamada dariska la ah dhulka falastiin sida ciraaq urdun masar iyo suuriya dowladda urdun oo kale waxa ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay xirtay hawadeeda si looga hortago in hawadeeda looga duulo yahuudda dowladda ciraaq ayaa iyana go-aan kaas la mid ah ku dhawaaqday marka laga hadlayo radu ficliga weerarka iiraan maraykanka iyo badi dowladaha yurub ayaa cambaareeyey iyagoo ku tilmaamay mid halis gelinaya amniga mandiqada loogu yeero bariga dhexe dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in dhankeeda aana marnabo gorgortan aysan ka galeelin ilaalinta amniga yahuudda haddii ay la kulanto weeraro ka ballaaran kan hadda dhacay ayna jawaab cad bixin doonto wasiirka dagaalka ee yahuudda ayaa khadka teleefonka kula hadlay dhigiisa maraykanka wuxuuna ku dhiirageliyey in wadashaqayntooda meeshii ugu sarraysay ay gaarsiiyaan oo aynan qaadin tallaabo aanan iyagu la ogeen wakaaladaha wararka ee caalamiga ah ayaa baahinaya in bayden uu gaarsiiyey netanyahu inuu wax jawaab ah ka bixin weerarka iiraan haddii uu qaado tillaabo aan maraykanka la ogeyn ayna dhankooda ka qayb qaadan doonin difaaca yahuudda safaaradda iiraan ee u n ka ah ayaa dhankeeda war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay soo gebagabaysay weerarkii jawaab celinta ahaa ee ay ku beegsanaysay yahuudda markaana ay diyaar u yihiin fulinta weeraro ka culus kan hadda dhacay waa haddii yahuuddu ay beegsadaan danaha iiraan ee mandiqadda ciidamada kacaanka iiraan iyo saraakiil u hadlay ayaa dhankooda xaqiijiyey warka ka soo baxay xafiiska iiraan ee u n ka waxayna sheegeen in weerar weerarka uu soo afjarmay laakiin ay furan tahay ixtimaalaad kale waa haddii halis la geliyo hodanaha iiraan ee gobolka marka laga hadlayo falanqeeyaasha ka faallooda ah arrimaha caskariga iyo siyaasadda waxa ay tilmaamayaan in jawaabta iiraan ay ka bixisay weerarka ka dhacay qunsuliyadeeda dimashik uu noqonayo mid ka duwan sidii laga filayay islamarkaana waxa dhacay aana lagu tilmaami karin jawaab miisaan leh laakiin waxa ay tilmaamayaan inkastoo sidaasi ay tahay haddana gantaalada iiraan ay ku weerartay gudaha deegaanada yuhuudda ay xooga ku haysato ay ka dhigan tahay iska horimaadkii ugu horreeyey oo militari oo dhex mara yahuudda iyo iiraan taasina waxa ay suuragal tahay inay wax ka bedasho guud ahaan amniga caalamka iiraan iyo yahuudda oo kala wata siyaasado isdiidan oo salka ku haya haddanaha gaarka ah ayaa tobannaankii sano ee lasoo dhaafay isdhaafsanayay cagajugleen afka baarkii un ah laakiin tallaabada hadda dhacday ay tahay midii ugu horreysay oo si toos ah ay isku fara saaraan walow aana muwaajahadu ahayn mid ballaaran oo furan dadka u dhoondaloola arrimaha siyaasadda waxa ay sheegayaan inay u badan tahay in yahuuddu aanan wax tallaabo ah qaadin iyagoo u hoggaansamaya amarka maraykanka halka iiraanna taageerayaasheeda gobolka iyo dadkeedaba ay ku qancin doonto in tallaabo jawaab ah ay qaaday taas oo ay ku ilaalinayso wax ka mid ah qabkeeda arrimaha hadalhaynta dhaliyey waxaa ka mid ah fadeexada qabsatay telefishinka rasmiga ah ee iiraan kaas oo sawirro muujinaya dab ka kacay keemo ku yaala maraykanka ku baahiyey weerarkiisa isagoona ka dhigayay inay tahay deegaanada yahuudda oo ay gubeen kadib markii dowladda iiraan weerartay ugu dambeyntii tallaabada dowladda iiraan ayaa shaki la-aano ka dhigan mid weji kala gelinaysa mandiqada loogu yeero bariga dhexe halkaas oo martigelinaysa loolano kala duwan oo kala ahdaaf leh kaas oo dhex maraya reer galbeedka oo matalaya nasaarada gadaalna ku wata yahuudda iyo shiicada oo ay hogaaminayso iiraan iyo sidoo kale awoodaha sunniga islaamka oo ay matalayaan jamaacaadka jihaadiga ah dowladda iiraan ayaana waxaa jawaab istaraatiiji ku ah beegsashada qunsiliyadeeda dimashik ay ku weysay saraakiil sarsare iyo xubno muhiim ah ayay jawaab uga dhigtay gantallo daroonis ah oo aanan sababin wax khasaare ah marka laga reebo dadka xagtiimaha soo gaaray xilli ay ku xaroonayeen malaajida ama godadka ka qodan dhulka hoostiisa
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad uli dhegaysanaysaan qaybaha dambena waan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay walaalka dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada maanta idinkugu soo diyaarnay waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar mindiyeen ah oo ka dhacay dalka australia ugu yaraan lix xubnood ayaa lagu dilay weerar uu fuliyeynin mindo ku hubaysan sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan booliska dalka australia kaasoo beegsaday goob mashquul badan booliska australia ayaa shaaca ka qaaday in toogasho ku dileen ninka weeraryahanka ah ee mindida ku dilay lix qof oo ku sugnaa suuq ganacsi oo ku yaala magaalada sydneys si gaar ah agagaarka xeebta bondi waxaana goobta ka baxsaday boqolaal qof oo ku sugnaa weerarka ayuu booliska ku tilmaamay inuu si gaar ah u beegsaday xarun ganacsi oo lagu magacaabo westfield oo dad badan ku sugnaayeen isagoo intaas ku daray in dadka dhintay shan ka mid ah ay ahaayeen dumar dadka ku dhaawacmay weerarkan ayuu taliska booliska ku sheegay siddeed xubnood oo kale kuwaas oo ku jiro ilmo yar oo aan weli dhammaysan sanadkiisii ugu horeeyey royters oo dhankeeda soo xiganaysa taliska boolis new south wales waxay sheegeen in weerarka uu ahaa mid uu fuliyey qof minti ku hubaysan kaasoo ka mid a dadka degan xaafadda weeraryahanka aysan aqoonsan dadkiisa ayaa lagu qiyaasay afartameeyo wadamada reer galbeedka ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay weerarada noocan ah ee lagu beegsanayo dadka u dhashay dalalkaas laba maalmood ka hor weerar noocan ah oo mindi loo adeegsaday ayaa waxa uu ka dhacay dalka faransiiska weerarkaas waxaa lagu dilay ugu yaraan hal ruux halka uu ku dhaawacmay mid kale sida ay sheegeen booliska xukuumadda baariis dhanka kale ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka turkiga wararka ka imaanaya dalka turkiga ayaa ku waramaya in shil gaari oo geystay khasaare uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalkaas ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay shilkan oo si gaara kaga dhacay gobolka antaaliya ee ku yaala koonfurta dalka turkiga halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale dadka ku dhaawacmay shilka oo ay soo gaareen waxyeelo kala duwan ayaa lasoo warinaya in loo qaaday xarumaha caafimaadka ku yaala mandiqada si loola tacaalo xaaladooda caafimaad wararku waxay intaas ku darayaan in afartan ka mid a dadkii saarnaa gaadiidka shilka galay lasoo badbaadiyey halka boqol saddex iyo afartan kalena ilaa iyo haatan lagu guda jiro badbaadintooda gaadiidka qaar oo ay la go-day buunto ku taala gobolka ayaa iyana lasoo warinaya in loo daray diyuurdo helikobtera dalka turkiga waxaa dalka turkiga waxaa marar badan ka dhacay shilal noocan ah kuwaas oo galaaftay nolosha boqolaal ruux halkaay ku dhaawacmeen tiro kale geeska kale dowladda eliterea ayaa xabsiga kasii deysay maxaabiis tigree ah maxaabiistan oo tiradooda gaaraysay lix iyo afartan ayaa gacanta ugu jiray xukuumadda uu hogaamiyo siyaas afwerki eliterea waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in xabsiga laga sii daayay maxaabiista halkaas oo in muddo ah ku xirnaayeen maxaabiistan oo kasoo jeeda qowmiyadda tigreega ee ka tirsan ethoobiya ayaa jimcihii lasoo dhaafay laga sii daayay xabsi lagu magacaabo the brenton brenson kuna yaala gobolka gaashaambirta ee dalka eliterea wararka ayaa intaa ku daraya in dadka ooda ka qaaday eliterea ay xirnaayaan laba bilood ilaa inta u dhexaysa laba sano halkaasna ay ku wajahayeen dhibaatooyin iyo jirdil xoogan oo ay kala kulmeen ciidamada xabsiga maxaabiistan badankoodu waxay kasoo jeedaan degmada taxtiyabo ee gobolka tigreega dalka etoobiya degmadan ayaa kaabiga ku haysa xuduudda udhexaysa elitereya iyo etoobiya elitereya etoobiya ayaa horey waxaa u dhex maray dagaalo xogan oo ay ku waayeen ciidamo badan ilaa iyo haatan labada dal ayaa xaaladooda ah mid aan caga badan ku taagnayn ugu dambeyntii dowladda turkiga ayaa xayiraad dhanka fiisaha dalkeeda kusoo rogtay toban dal oo ay soomaaliya ka mid tahay wararka ka imaanaya dalka turkiga ayaa ku waramaya in isbeddel xoogan lagu sameeyey fiisaha dalku galka ee waddanka turkiga go-aankan ayaa dhaqan geli doona sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waddanka turkiga shan iyo tobanka abril sannada laba kun afar iyo labaatanka oo ku beegan maalinta berito arbaca ah markii amarkan lasoo saaray baqdin xoogan ayaa soo food saartay dad badan oo ku nool waddankaas oo ay uga horeysa soomaalida ku nool magaalooyinka turkiga dalaalka fiisaha lagu soo rogay waxaa ka mid ah mexico banana colombiya venezuela soomaaliya jad cameroon mauritania burkina faso guinea afghanistan hindiya iyo tebla dalalkan soo xusnay ayaa waxaa waajib looga dhigay inay haystaan fiisa elektroniga markay imaanayaan iyo markay ka baxayaan waddankaas warkan kasoo baxay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada ankara ayaa kusoo aadaya iyadoo waddanka ay kusii qulqulayaan boqolaal qoys oo kasoo barakacay wadamadooda dagaalo iyo dhibaatooyin ka jira awgeed si kastaba ha ahaatee waxaa sii kordhay tirada dadka soo galootiga sharci darada ah ee ka kala socda dalaal kala duwan oo ku yaala mandiqada loogu yeero bariga dhexe iyo laatiin ameerika ee uu adeegsado duulimaadka v i turkey si ay u gaaraan waqooyiga ameerika dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey caalamka maanta waa inaga intaas aan dib idinkugu celiyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي, وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله